dananka hogaamiye ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa sheegay in xaaladda amni ee dalka hadda uu maraya meel xun laguna soo duulay dalka iyadoo laga soo galay dhulka iyo hawada hadalkan ayuu ka sheegay jenaraalka shir u dhexeeya ciidanka booliiska iyo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha
dalkeenna amnigiis waxaad u malaysaa in lagu soo duulay ama xuduudda ha laga soo galo ama dawrada ha lagu yimaadee dalkeenna amnigiis waa lagu soo duulay amnigiis dalkeennu meel xun buu marayaa inaanu marka labadaa hay-adood wada shaqeeyaan muhim waay hay-adda socdaalka ayaa u xil saaran xaqiijinta cid walbee soo gelaysa dalka kana soo gudbaysa xaduudaha kana soo degaysa garoomaha iyo badaha taliya xijaar ayaa dul istaaga weeraradii dhowaan al-shabaab ay ku qarxiyeen kaamirooyinka lagu xiray waddooyinka muqdisho iyo weeraradii isxigay oo ururka al-shabaab ay la beegsadeen howlwadeennada turkida ee dhisayey dhabaa xariirya muqdisho iyo afgooye waxaa la diidan yahay oo hadda la diidan yahay dadka amnigiisa in la ilaaliyo muxuu ahaa kaamirooyinkii lagu xiray waddooyinka in la qarxiyaa la gaaro dalka hore markiisaa la diidan yahay waddaa la dhisayaa oo hadda waddooyinkaan dhisanaynay injineeradaanu keenay waa la qarxinayaa waxna loo dhigayaa iyagiina la dilayaa waxaa la diidan yahay ummadda tan soomaaliyeed inay xasisho oo amni ku noolaataa la diidan yahay oo lugaheeda ku istaagto marka amniga waxaa naga saaran xil weyn baa naga saaran hay-adda socdaalka dalka dadka soo gelaya inay kontaroosho boliiskuna amniga gudaha iyo iyagu gacan siinayo ay wada shaqeeyaan aada iyo aada bay muhiim tahay dalka kan annaka iska leh amnigiisana annakuna saaran yahay xilligan waxaa go-aan waddada xiriirisa muqdisho ee afgooye kadib markii ururka al-shabaab ay ku qaadeen weeraro kala dambeeyo qaarkood ay ku dhinteen boqolaal qof gaar ahaan siddeed iyo labaatankii diseembar laba kun sagaal iyo toban weerarkii al-shabaab ay ka geysteen ex control afgooye hay-adaha ammaanka iyo madaxda dowladda qaarkood ayaa kulamo ka yeeshay sidii loo xaqiijin lahaa amniga shirkadda dhisaysa waddada xiriirisa muqdisho ee afgooye balse weli waddadu way hakan tahay cabdulqaadir okey v o a muqdisho